wasaaradda qorsheynta dowladda koonfur galbeed soomaaliya furtay shirka wadatashiga qorshaha isbedelka qaranka kaaseyti oo laga dejiyi doono qorshaha laga shaqeey doona sanadka lamada kun labaatan ishanta ilaa lamada kun labaatan isagaalka wasiiro agaasimayaal la taliyaal madax ku dareerta wasaaradda qorsheynta dowladda federaalka iyo qeybo sheelduwan bulshada ayaa ku qeybgalay furitaanka shirka wadatashiga qorshaha isbedelka qaranka agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta dowladda federaalk soomaaliya maxamed shire oo unka horeyntii kulanka ku dawayay ayaa faahfaahiyay qorshe wasaaradda qorsheynta dowladda federaalk soomaaliya iyo kan dowlad goboleedka koonfur galbeeda
wasaaradda qorsheynta qaranka waxaa yaala dukumentiyo dhaxalgal u ah dalkan waxaa yaala dukumenti aan arkaya buug maalin dhaweyto la qoray inuu aan jecelahay oo mashaariicdan hadda biyoxireenka faanoole mashaariicda kaleeta koonfurta laga qabanayo dhan ay ku qoran yihiin waxaa ajaayib leh mudane almarweyn buugga qorsheynta xilligaa dowladdii kacaanka ay qortay waxaa ku dheehan qorshihii dalka ee markaasi mashaariicaysan maaha inuu qorshaha iska qoran yahay oo dokumenti u yahay laakiin waxaa ku qoran qorshe markaa mashaariic ku dhisan dalka iyo dadka wuxuu taraya wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta dowladda koonfur galbeed maxamed nuur cabdi ayaa sheegay in yojaran ku-qaybgalayaal ku dareera degmooyinka hanaseyti oo yoona ku warbii doono baahiyo degmooyin show fal society-ga i dhammaan intiiba maylaraayi arrimaha oo laku waraysadow deegaanada koonfur galbeed wala horumarinta intiiba laku waraysadow afartaas bere mahaka koomaaso laakiin wasaaradda qorsheynta ee dowladda koonfur galbeedya yasii kaabaas haddii ilaahay era may kala jara doonee tiima may jara oo afar degmi ilaa afar degmi kukooy yaahan iyo biiro doonaan tiimkaas oo yoona degmooyinkaas baahiyido iyo walaasha oo mayla raayis yoona ku warbiyo shirkunya dareero doona muddo afar maalmood ee wayna diiradda laga saara doone baahiyo iyo weliba qorshayaalka laga shaqeey doona sannado lamada kun labaatan ishanta ilaa iyo lamada kun labaatan isagaalka